sidaan u sheegnay iyo dhulka soomaaliyeedba taako ka mid ah wax gorgortana iyo wax heshiisa iyo wax aan ka gelayna ma laha haddii aan nahay dowladda soomaaliyeed iyo shacabkiisaba qadiyadda badda sidaad og tahayba waxaan horay u gudbinay oon ugu gudbinay annagiyo dowladda kenya markii xadgudubka ay ku samaysay aan ku heshiin weynay oon yidhi badda yada nooga baxa iyaguna ay ku adkaysteen waxaan u gudbinay i c j ama maxkamadda caalamiga ah heeg ayada ayayna weli jirtaa waxa bannaanka laga sheegsheegaya iyo ruumarka iyo wararkaasina waxba kama jiraan cid ka tanaasushay iyo cid ka heshiisayna midna ma jirto waxaa kaloon idiin sheegayaa maalinta saddex iyo tobanka bisha ah oo isniinta soo socota ah in aanu gudbinayno dowladda soomaaliyeed iyo qareenadeedii iyo mas-uuliyiinteediiba submishonkii ugu dambeeyey oo dhammaan lagu gudbinayo evidencegii wax walba maalinta isniinta ah oo aan anigu gudbinayo ka qayb qaadanayno oon tegayo heeg marka arrintaasi waa meel fiican bay maraysaa runtii